salaamu ullaahi calaykum duhur wanaagsan idilkiinaba dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadaan idiin hayno warkeena duhurnimo waxaana ka mid a madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu magaalada adhisaba ee dalkaasi etoobiya uu kaga qayb galay shir madaxeedkii labaad ee waddamada xubnaha ka urur goboleedka igaada wafdi uu u hogaaminaya guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada buulaburde ee gobolkaasi hiiraan iyagoona kulamo looga hadlaya xaqiijinta amniga iyo horumarinta degmada la qaadanaya qeybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi banaanbax haweenka magaalada muqdisho ay ku dalbanayaan inay helaan xuquuqdooda boqolkiiba soddon doorashada dhowaan lagu wado inay ka dhacda dalka ayaa magaalada muqdisho lagu qabtay taliska ciidanka biliiska gobolka bari ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen dad doonayay inay ka tahriibaan xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari wafdi uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada luuq ee gobolkaasi gado isagoona wafdiga kulamo la qaadanaya qeybaha kala gedisan ee bulshada iyo saraakiisha ciidanka ee halkaa ku sugan wararka caalamka u raadiyaha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan uu idiin hayaana waxaa ka mid ah in ka badan laba boqol oo dal oo ka kala yimi daafaha dunida ayaa ka qaybgalaya ciyaaraha atlantika ee ka bilowday magaalada rio de janeiro ee dalkaasi baraasiil
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kusoo dhawaada warkaynii duhurnimo oo intaasi ka badan oo aan idin tabiya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye waana duhur sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha siddeedaad sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka fartuun sheekh calina warka ayay farsamaynaysaa madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka dib ugu soo laabta kadib markii uu magaalada adhisabe ee dalkaasi etoobiya uu kaga soo qayb galay shir madaxeedkii labaad ee waddamada xubnaha ka ah hurur goboleedka igaad muxiidiin macalin m c c ayaa warkan inoo faahfaahinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu magaalada adis ababa ee dalka etoobiya kaga soo qaybgalay shir madaxeedkii labaad ee waddamada xubnaha ka ah urur goboleedka igad iyo dalalka kale ee afrika iyo beesha caalamka ay uga arrinsanayeen casaradaha ka aloosan jamhuuriyadda koonfurta suudaan go'aannada ka soo baxay shir madaxeedkan ayaa waxaa ka mid ah in ciidan badbaadiye shacabka la geeyo koonfurta suudaan in nabadda la dhiirogeliyo lana xushmeeyo heshiisyada siyaasadeed ay gaareen dhinacyada isku haya siyaasadda dalkaasi waxaa sidoo kale madaxda igad ay go'aamiyeen in shir madaxeedkooda caadiga ah ee sannadlaha ah bisha soo socota ee sebteembar horraanteeda lagu qabta magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay shir madaxeedkaasi ayaa sheegay in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay dhammaan madaxda gobolka gaar ahaanna dalalka igad in si dhaba wax looga qabto xaaladda ka jirta waddanka suudaanta koonfureed sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka ka sheegay in dowladda soomaaliya ay meel gebagabaha marsiinayso diyaarinta barnaamijka doorashada soomaaliya isagoo sheegay in looga baahan yahay waddamada igad inay gacan siiyaan howshaasi islamarkaana dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in ay fuliso waxa ay raalliga ka yihiin shacabka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay madaxweynayaasha shirka ka qaybgalay iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya waxaana uu kala hadlay xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaana doorashooyinka iyo ammaanka guud ee dalka muxiidiin macalin cabdulle s n t
aad buu mahadsan yahay waryaheena maxuudiin wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray degmada buulaburde ee gobolkaasi hiiraan iyagoona kulamo iminkaba la leh qeybaha kala gedisan ee bulshada ka uu kala hadlayay guddoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa xaqiijinta amniga iyo horumarinta degmada waxaa qadka taleefonka haatan si toosa ugu jira waryaheena cabdishakuur cismaan cali oo beledweyne wafdiga guddoomiyaha ka soo raacay haatanna buulaburde kula sugan balcabshakuur faahfaahin iga sii wafdiga iyo saraakiisha halkaa gaarta
sheekay aad baad mahadsan tahay goor dhaweyd ayaan soo gaarnay degmada bulburte ee gobolka hiiraan oo ka mid ah magaalooyinka ugu caansan gobolka hiiraan oo gudoomiyaha gobolka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiinta kale ee maamulka gobolka ayaa soo gaaray waxaana ay kulamo ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada bulburte ee gobolka hiiraan oo ay kala hadla sidii ay u dhegeysan lahaayeen baahiyaha kala duwan ee degmada ka jira haddii ahay ahayd adeegyada caafimaadka amniga iyo iyo dabcan nolosha ka jirta degmadani iminkaan kula hadlayo waxaa soconayaa khudbadiya kala duwanaa oo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada buulaburte oo ay siinayaan mas-uuliyiinta maanta soo gaaray iyagoona inta badan bulshada ay ka calanayaan xaalado nololxumo oo degmada ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhinaca kaleeto waxaa la filayaa in goor dhaweyd degmada bulburta uu ka furmo shir ballaaran oo laga hadlayo arrimada heshiisiinta iyo iyo amniga degmada bulburte gudoomiyaha gobolka ayaana goordhow goordhow la filayaa inuu si rasmi u furo
waa tahay marka shirka ayaa ka qaybgelaya sharaxaad iga sii tan kale waxaad kaloo sharaxaad iga siisaa wafdiga gudoomiyaha yaa la socda oo ka mid a
sheekayo sidaa sheegtay oo gudoomiyaha gobolka mas-uuliyiin kala duwan gobolka ilaa heer gobol iyo heer degmo ayaa weliya iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka hiiraan korneel isxaaq al cabdulle ayaa qaybtaha waxaana uu bulshada u sheegay in amniga wax badan iska bedeli doonaan oo saldhigga degmada bulugurta ee ciidanka booliiska dib loo furi doono dhinaca kaleetana bulshada ayaa ra'yigooda iyo iyo taladooda la dhegeysanayaa gudoomiyaha gobolka ayaana
cabdishakuur cismaan cali waryaheena magaalada baled weyne ee gobolkaasi hiiraan aad buu u mahadsan yahay oo haatan ku sugan magaalada buula burde oo ka mida gobolkaasi hiiraan banaanbax haweenka magaalada muqdisho ay ku dalbanayaan inay helaan xuquuqdooda boqolkiiba soddon doorashada dhowaan lagu wado inay dalka ka dhacda ayaa magaalada muqdisho lagu qabtaa banaanbaxan oo ay dhigeen haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada gaar ahaan xubno matalaya haweenka soomaaliyeed ujeeddada banaanbaxna ayaa lagu sheegay mid haweenka soomaaliyeed ay ku dalbanayaan inay helaan xuquuqda haweenka boqolkiiba soddon ay ku lahaayeen dowladda haweenka ayaa haweenka ka qaybgalaya ayaa muujinaya sida ay diyaarka ugu yihiin inay helaan doorkooda oo ay markaasi ka qayb noqdaan dowladda iyagoo markaa ku dhawaaqayay ereyo u badan kuwa codsi ah oo markaasi ay ugu dirayaan madaxda dowladda federaalkahi ee soomaaliya qodobada looga hadlaya shirka madasha ee muqdisho ka socda waxaa ka mid ah sidii markaasi loo heli lahaa xuquuqda haweenka soomaaliyeed oo qayb weyn ka ah ama qayb uga noqon lahaayeen dowladda la filayo in la yigleelo sanadkan aynu ka jirno hadduu ay baraalle ka dhigo taliska ciidanka biliiska gobolka bari ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen dad doonayay inay ka tahribaan magaalada boosaaso ee gobolkaasi bare xasan jilaani cali oo ah wariyaheenna magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa faahfaahintan boosaaso inooga soo diray
ciidamada ammaanka ee gobolka bari oo maalmihii u dambeeyay howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka waday gudaha magaalada boosaaso xarunta gobolka bari iyo weliba goobaha laga soo galo magaalada boosaaso ayaa maanta waxay gacanta ay kusoo dhigeen dhallinyaro tahriibayaal ah oo tiradooda ay gaadhaysay laba boqol oo qof oo isugu jiray rag iyo dumar oo ay ciidamadu ay kusoo qabteen kontaroolka koowaad ee magaalada boosaaso laga soo galo sida uu sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen oo la hadlay raadiyo muqdisho waxaana uu sheegay taliyaha in lagu tuhmayo dhallinyaradan in ay u badan yihiin in ay doonayaan in dalka ay ka tahriibaan
controlka dad iska yaacaya oo tahriib iyo waxbaas u socdo iyo kuwo ku dhex dhuumanaya iyo kuwo deegaanka u socdo ayaguna soo noqday iyo wax walba waa isugu jiraan marka annaga dee waxaan u exsaaranahay inaanu wax kasta xaqiijino dadkaas magaalada soo gelaya maxay u soo gelayaan oo intaa u wada socda maxay raadinayaan ma dad aan dambiilayaal ahaynba ma dad dan u socda ma dadkii deegaanka ma dad meel kale ka yimidba ma dad cadow ku dhex jira marka inaanu hubnada ku khasbanaa magarata maxaykii aan wax dhiba wadinna waxa weeye markii la hubiyaa la sheegaynay qaabka waxaa loo kala soocayaa dee dadka dad baa dhalay dad baa garanaya dad bay famiil leeyihiin dad bay leeyihiin inta kale dee deegaan iyo gobol bay dadku kala leeyihiin dadkana qof aan la aqoonin ma jiro wixii yimaado wixii aan koyta ahayn oo meel kale ka imaan marka qofkii la yaqaan oo wuxuu ka shaqeeya la yaqaan aqoonta macnaheedu maahan inaan dadka eh, reer puntland i- laftigoodu dembi geli karin oo dad gooniya hadda annaga u nisbayn mayno inay dembiga keligood leeyihiin laakiin waxaan ka hadlaynaa qof nadiifa oo wanaagsan oo soo shaqo tegey oo ama la yaqaan ama ardaya ama iskuuleya ama muciise oo gurigoodii kasoo tegay gurigoodiina usoo socda wax dhibaata sidaasaan u kala soocinaa kii aanu garan weynan waa hubinaynaa haddii ilaahay waa tahay marka hadda maxaa lagu tuunsan yahay marka dhallinyarada ilaa iyo labada boqol gaaraya oo xilligan ee adiga saldhig hadda ku jira ee hadda qodo- qodobka koowaad aan ku tuunsanahay waa inay tahriibayaan tahriibtaasaanu ku tuunsanahay wixii kaloo ku dhex jirana waa kasoo ba- waa ka baaraynaa gacantaa lagu hayaa ciidanka nabad sugidda c i d da ee ee ciidamo badan oo maaragtay xagga ee, baaritaanka ku takhasusay baa hadda gacanta dhanka kale taliyaha qaybta booliska gobolka bari cabdixakiin yuusuf xuseen ayaan waxaan weydiiyey su-aal ahayd bal in ay wax ka jiraan wararka sheegaya in ciidamada booliska puntland qaarkood ah ay dadkaasi laaluusha ay ka qaataan si loo sii daayo waxaana uu ku jawaabay waxba kama jiraan waxba kama jira ee, haba yaraatee wa- warkaasi waa waraan sal iyo baar lahayn guddi baa u xilsaaran guddigaasna waxa weeye anaa ka jeekima hal qof sababta waxaa weye wax loogu ga- ee lacag loogu bixiyaba ma yaallaan qofkii dembiilahay waa dembiile waa garsoomaa oo qof hadda lacag kusii dayn karaa ma jiro qofkaan dembi lahayna waxa isaga lacag lagu weydiista ama sug lacag ku bixiyaba male ma garatay waxaanuna weydiisanaynaa kutiro kuteen iyo saasaa la yidhi waxaanu rabnaa qof inta lacag bixiyey oo askari siiyey ama sargaal siiyey ama magaci siiyey hal qof inay ama nambarkiisa noo keenaan ama noogu soo cadeeyaan markaasay ogaan doonaan laakiin suuqa in war la geliyo oo dad propagandeynaya maaha qof keliya oo intaasoo kale lagu sameeyey haddii ay noo soo cadeeyaan annagaa kala xisaabtamayna waa garta laakiin waxay leeyihiin dadka qaar ee arrintan ee saraakiil sare oo dhinaca amniga ayaa ku lug leh wax ka jiraa ma jiraan wax ka jiraa ma jiraan haba yaraatee ma jiraan ma garatay wax ka jiraa ma jiraan hal qof oo lacag laga qaadayna ma jiro Eh, dee qof asagu saaxiibtinimo iyo wixii u siiyey ma garanayo ama adeeg ugu dirsay laakiin haba yaraatee annaga dhaqanka iyaguna maaha sharcigana nooguma jirno mana qaadano laaluushna ilaah baan ka magan gallay Eh, iyo wax lamid ah cid aanu ugu danaynayno waxaan anagu nafteedana u diidnay cidnana ugu turumeeyo haddii aan kaga warhelo ma garatay inta anigay hoos timaado aan xukumo haddii ilaahay ugu dambayntiina taliyaha ayaa waxa uu farriin iyo weliba habaaq uu u diray shacabka puntland waxaana uu ka codsaday in ay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan amniga gobolka fariinta aan shacabka la wadaagayaa waxa weeye nabadgelyadu waa dantiinii dantiinaa ku jira amnigiinaa ku jira noloshiinaa ku jira caafimaadkiinaa ku jira waxbarashadiinaa ku jira ganacsigiinaa ku jira waxaa la ka codsanaynaa dadku inay nabadgelyadooda iyo amnigooda ka shaqeeyaan sanadadii u dambeeyay ayaa tahriibta dhallinyarada waxay noqotay tusbax afka laga furay iyadoo dhallinyarada inta badan marka aad weydiiso waxyaabaha ku kalifaya in ay ka tahriibaan dalka ay ku sheegayaan in ay tahay shaqola'aanta ka jirta dalka xasan jaalaan cali xasan haykal radio muqdisho boosaaso
maasan yahay waryaheena xasan jeelaani oo magaalada boosaaso warbixinta warkaa inooga soo diray webdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada lowq ee gobolka gado isagoona kulamo la qaadanaya qeybaha kala gedisan ee bulshada iyo saraakiisha ciidanka ee halkaa ku sugan aadan maxamed salaad ayaa faahfaahin warkaa ku aadan kismaayo ka soo diray
wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa ka koobnaa wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan jubbaland iyadoona markii uu gaaray magaalada luuq ee gobolka gado si weyn halkaasi loogu soo dhoweeyey waxaana soconaya kulamo ballaaran oo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisu ay la qaadanayaan maamulka degmada luuq iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi isagoona kala hadlaya arrimaha amniga iyo sidii markaasi qeybaha kala duwan ee bulshada adeegyada kala duwan ee horumarineed ay u baahan yihiin meel fagaaraha uu kula hadlay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland shacab ku dhaqan magaalada luuq ayuu u sheegay in xilligan wixii ka dambeeya loo dhaqaaqayo amaba cagta la saarayo wadada horumarka iyo sidoo kale dib u dhiska deegaanada gobolka gado iyo guud ahaan jubbaland loona baahan yahay shacabka ku dhaqan gobolka gado gaar ahaan degmada luuq in ay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada arrimaha horumarka gaar ahaan adeegyada bulshada sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa kulamo maanta kula qaatay magaalada luuqa saraakiisha ciidanka ku sugan magaaladaasi kuwa oo isugu jira kuwa amisom iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland iyadoona inta badan laga wada hadlayay sidii loo adkeyn lahaa amniga deegaanada ku dhow dhow degmada luuq iyo sidii loo xoran lahaa deegaanada kale ee gobolka gado oo ay weli gacanta ku hayaan kooxda shabaab waa markii ugu horreysay oo wafdiga aada u ballaaran uu gaaro magaalada nuuq ee gobolka gado iyadoona wafdigan uu kuurgalayo xaaladda guud ee gobolka gado iyadoona madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa kal hore ay gaareen degmooyin dhowra oo ka tirsan gobolka gado sida garbahaarey baladaxaawo doolow iyo deegaano kale aadan maxamed salaad radio muqdisho magaalada kismaayo
mahadsanid aadan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhagax dhigaya dugsiga sare ee ceel digir ee gobolka mudug ka oo qayb ka ah barnaamijka horumarinta waxbarashada maamulka galmudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahin warkaa ku aadan gaalkacyo ka soo diray munaasabadda dhagaxdhigga xarunta dugsiga sare ee lagu wada inuu yeesho deegaanka ceeldibir ee bariga gobolka muduga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo kuwa maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug xubno ka socday maamulka iyo waxgaradka deegaankaasi ee ceeldibir ugu horeynna munaasabadani waxaa ka hadlay gudoomiyaha deegaanka ceeldibir cabdiraxmaan sheekh xasan oo sheegay in baahi dhanka waxbarashada dugsiga sare ay ka jirto deegaankaasi islamarkaana ka maamuul ahaan ay ku wareejiyeen wasaaradda waxbarashada galmudug dhulkii ay ugu talagaleen in laga dhiso dugsiga sare ee ceeldibir reebta dhexdhigii dugsiga sare baa halkan galabta nooga dhacay dhulka dhirirkiisu yahay boqol balliciisana lixdan yahay baa galabta wasaaradda waxbarashada galmudug gacanta ka saarna iyo maamulka gobolka mudug ee arrintaasi wuxuu ka tarjumayaanaan annagu degmada ka qayb qaadatay kaalinteedii ku aadanay developmentga degmada iyo inta hoos timaada waxaan diyaar u nahay wixii kale oo uga soo aadan oo maskax iyo maal iyo muruqa degmadu inay qaybteeda ka qaato insha allah taala sidoo kale munaasabadan dhagax dhigga ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed maxamed shire qoodaar waxa uuna sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin horumarka dhanka waxbarashada ee ka muuqanaya deegaanka ceeldibir isagoona xusay inka maamul ahaan ay doorkooda ka qaadan doonaan dhismaha dugsiga sare ee maanta la dhagax dhigay ugu dambaynna agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda galmudug axmed nuur cismaan cali ayaa ka hadlay munaasabadda dhagaxdhigga waxa uuna uga mahad celiyey maamulka iyo bulshada deegaanka ceeldibir dadaalka dhanka waxbarashada ay muujiyeen iyadoo aysan jirin dowlad iyo cid kale oo ku gacan siinaysa ka wasaarad ahaanna sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhisi doonaan dugsiga sare ee ceeldibir ee la dhagax dhigay waxaan maantay bulshada reer ceeldibir kala wareegnay dhul rirkiisuna yahay boqol ballacuna yahay lixdan oo ay ugu talagaleen in laga dhiso dugsiga sare ee ceeldibir insha allah dagaxdhigiisii maantay ayaan dagax dhignay dhulkaasna la wareegnay waxaana ka faa'iidaysan doonaa insha allah dhismihiisa ka bacdi bulshada reer ceeldibir ee wax ku baratay ama ka soo baxday iskuulka hoose dhexe ee ceeldibir iyo deegaanada kale ee ku dhadhow oo aan ama aan qaadan karin dugsiga sare ayaa ugu soo aadi doona ilaa qadar wax ka faa'iidaysan doona kabshaarad ahaan insha allahu waxaan ku dadaali doonaa dhagaxdhigga dugsiga sare ee ceeldibir ayaa iyadu qayb ka ah qorshaha horumarinta dhanka waxbarashada ay wada wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug taas oo muddooyinka u dambeeyaba deegaano fara badan oo ka tirsan gobollada mudug iyo galgaduud ka hirgelisay dugsiyo sare iyo kuwa dhexe hoose kuwaasi oo qayb ka ah horumarinta waxbarashada dalka cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
mahadsanid cabdirasaaq warkaasi waxaa wada kaga imaanayaa warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya in ka badan laba boqol oo dal oo ka kala yimi daafaha dunida ayaa ka qayb galay cayaaraha atlantica ee ka bilowday magaalada rio de janeiro ee dalkaasi baraasiil waxaa lagu furay in dalka reer baraaziil ay halkaasi ku soo bandhigaan dhaqanka waddankaasi cayaaraha dhaqanka heese iyo muusig sanooyin lagu jiray tabaabasho ciyaaraha atlantica oo ay barbar socdeen mudaaharaadyo laga soo horjeeday qabanqaabada ciyaarahaasi iyo lacagaha lagu qarash garaynaya dhismayaashaasi garoommada ayaa ugu dambayntii waxaa cirka loo tuuray bulleer midabo kala gedisan leh taa oo farxad gelisay dhammaan dadkii ka soo qaybgalay inay daawadaan ciyaarahaasi gegada lagu qabanayay ciyaarahaasi ayaa noqotay mid soo jeedatay indhaha dadweynaha u yimi inay daawadaan ciyaarahaasi sida lagu yaqaano furitaanka ciyaarahaasi ayaa waxaa ugu horeeyey kooxda ku cayaaraysay magaca dalkaasi griiga oo asal ahaan laga soo gaaray ciyaarahaasi olombikada waxaana ku xigay kooxda ku ciyaaraysa magaca dowladda ruushiya oo iyana loo ogolaaday in tira yar oo ciyaarahaasi ay uga qayb galaan sidoo kale waxaa ku xigay koox ku ciyaaraysa magaca qaxootinimo oo aan waddan astaan iyo calantoona lahayn taasi oo qayb ka ah dalalka ururka maamula ciyaaraha oo doonayay inay markaa dhiirigeliyaan dhallinyarada qaxootiga ah ee aan dal lahayn dalka baraaziil oo martigelinaya ciyaarahaasi ayaa ugu dambeeyey kuwaasi oo la filayo sanadkana inay helaan billado aad u tiro badan sababtuna waxay tahay in ciyaaraha lagu qabanayo dalkooda oo ay haystaan taageerayaasha ugu badan ee markaasi u sacbatumaya kooxda ku cayaaraysa magaca waddankaasi baraaziil warkii duhurnimo oo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aan idin akhrinayay duhurnimadan maanta ahe anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye wayga inta